Buundo laga hirgeliyay wadada u dhaxaysa Oudialle iyo Baydhabo, gaar ahaanna wadada Madow oo ahayd mid ay dhibaato badanna ku qabeen gaadiidleyda halkaasi ku safarta, marar badanna gaadiid badan ku rogmadeen, qaarkoodna ayba ku jabeen. Dhismaha buundada ayaa iska kaashaday bulshada, ganacsatada iyo gaadiidleyda wadada isticmaasha kadib markii ay dhibaatadu u adkeysan waayeen. Hay'adaha dowladduna awoodi waayeen inay dhisaan. Qaar ka mid ah guddiyada gaadiidleyda iyo bulshada ayaa sheegay in buundada hadda iyo wixii ka dambeeya si rasmi ah ay u isticmaali karaan baabuurleyda kala duwan.
maantiinu geedka furow haynan roon waa ilaahay nicmadiis waa nicmad ilaahay jey unu ku helnayo ilaahay fadlijay kambaniga inta dhisayni on maylana ilaahay ku abaalmari walayn dhimagna inio dhimaatirdan insha allahu ilaa iyo waqtijo time showku dhiyow unayna maylana haddii ilaahay armay ognaata geekini buundadan la furi waana furunta wali geeku gudamboy buundadii furunta baabuur gaaridameer ina taraayuuro bijaaj mooto walba fadow maraayan walkuirang maaragow unawaka kooban guddig hatanti roogi saddex qof annaga dhan waxaan goobjob ku nahay maanta waddadii buundadii oo la furayo buundadiina way furun tahay dadweynow dhegiina nasiya buundadii maanta waa la furay meel ay ka xiran tahay lama arko waddadiina waxaan leenahay waddo lagu manacfoodo ummadda soomaaliyeed nin walba muslin ah waktigii la dhisayey furid dhisitaankeeda la bilaabay iyo maantoo la furayo intaas waa loo taagnaa waxaan kaloo baaq u dirahayaa ummadda soomaaliyeed meel allaale meesha ay joogaan in ay ka qaab qaataan dhismaha waddooyinka waxaa jira ururo iyo kambaniyaal sheegta fatahaadaha iyo mataqaanaaye daadadka in ay caalamka ay mataqaanaaye samafal uga weydiistaan dadkaasna waxaan leenahay ilaahay uga cabsada waddooyinkan wax ku soo darsada gaadiidka soomaaliyeed ayaa ilaa hadda u taagan shaqooyinka uu ka qabtay waddooyinkanina aad bay u dherdheer yihiin waxaan leenahay dadkaas iyaka ah caalamka uga qaata fatahaadaha iyo daadadka samafalka waxaan leenahay waddooyinkii iska lahaa iyo meeshaad wax u weydiiseen waa dhulkan waxaan leenahay ilaahay ka cabsada imaada ka soo qayb qaata baaqa baan idin diraynaa aad mar kale waxaan ugu mahad celinayaa kambanigii waddadan dhisay iyo in allaale inta ka soo qayb qaadatay saxaafadda iyadana waktigeeda ina soo siisay meeshaan qoraxda ah nala taagan tusaysa wanaagga gaadiidka soomaaliyeed ay qabteen caalamka tusaysa iyo dadka islaamka intay aragtaba waxaan rabnaa inaad ayakuna ugu ducaysaan waan idinku soo dhoweynaynaa insha allahu tacaala aad baanad u mahadsantihin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
sida walaalka iga horreeye uu sheegay waddooyinkan dhib badan baa ka jira dhibka ka jirana waxaad u moodaa dowladaha iyaga ama isteed ha ahaadeeno ama haddii ilaahay kuu deedan federaal ha ahaadeene inaysan qayb ka qaadanin oo gaadiidka lagu dayacay arrintaas gaadiidka lacag badan bay maamulada ka qaataan maamulada lacagtaas ay ka qaataanna laguma celiyo wax wadda ee laguma celiyo waxaan aaminsanahay waddadan hadda la dhisay kambaniga dhisay gaadiidku lacag ma siin markii saddex qaybood loo qaybiyo hal qayba xataa ma bixin waa dayn gaadiidka lagu leeyahay dayntana wakhtiga aya bixi ilaahay subxaana wa tacaala habaa og inaan hadda dhimanayno inay bixi doonto inaysan bixi doonin inay daahi doonto inay soo degdegaysa ma ogin gaadiidka lacag baa laga qaadi lacagta laga qaadi jirayna waxaa weeye way